bismi illaahi raxmaan iraxiim horta wararkaasi waa sax daha kama saarna shacabka degmada marka iyo nabaaigee oo dhan ayaa la cirab tiray la cunaqabateeyey marka waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha dowlada federaaliga khaas ahaan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xisbig waxaan leeyahay in raashinkii loogu talagalay shacabka baahan dhibaataysan in aan shacabka degmada marka aan la siin oo la duursaday xildhibaano koonfur galbeed iyo wasiiro iyo guddoomiyayaal dad sheeganaya inay yidhaahdeen raashin aan idinsoo wadnaa shawiil loo joogayna inay kala dhuunteen oo wixii ay dardareen taas markhaati madoonta waaye shacabkana oo rifaadsan oo tan yaraan ku jira dhibaatooyin badan qaraxyo iyo abaaro badan soo maray colaado badan badan soo maray alaanana dhibaatooyin badan shacabka haysta haddana in raashinkii oo dawladaha adduunka ay usoo hibeeyeen in soomaaliya loogu gargaaro dawladda dhexda faraha laga saaray kaas ahaan wasaaradda arrimaha gudaha wakiilna loogu dhigay wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha brofesor xidig aad iyo aadaan u xunnahay in la biiliqaysto jeebabka lagu shubto shacab baahan oo roob yari ay gashay beeraan haysan oo hanigooda geliyey inay dawladooda raashin usoo wado in la dugsado taasaan aad iyo aad ugu xunnahay markastay
waa tahay mudane guddoomiye maxaad ku caddaynaysaa in raashinkii loogu talagalay deegaanadaasi gobolka shabeellada hoose ka tirsan oo maamulka koonfur galbeedna loo soo mariyey oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku aamintay yaad ku caddaynaysaa in si rasmi ah raashinkaasi ay u leexsadeen
wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo guddiga raashin bixinta ku jira oo koonfur galbeed ah oo deegaanka ku abtirsaday kuwo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha gabarnatoore ku-xigeenka gabarnatooraha gobolka iyo rag badan oo la yaqaan oo caan ah ayaa raashinkaas iyo guddoomiyaha degmada iyo kuwa gobolka intaasi raashinkii way caddahay qaar markaa lasoo jiray kii kurtuwaare iyo kii markaba in la gatay ganacsatada laga gatay afgoy lagu kala gatay qaarna xamar lagu kala gatay qaarna marka ay soo galeen saddex ina tareey inay marka soo galeen na waa la ogyahay oo bakaar lagu soo iibsaday marka waxyaalahaas cadeynteeda oo dhan waa haynaa dadka gatayna waa dadkii dhibaatooyinka iyo colaada ka talinayay gobolka shabeellada hoose shacabkeedanas caafimaaddeeno shacabkeeda inaas iskoolaadeeno shacabkeeda inaas maxaa waxbarasheeno dadka hor taagnaa oo caqabada ah hadday banaanka issoo dhigeen haddana waxay ugu talagaleen raashinkii shacabka ay lahaayeen oo maamulka koonfur galbeed faraa laga soo saaray in afgooy qaar lagu gato qaar xamar lagu gato qaarna bakaarada la keenoo la iibsado kadibna ay isdagaalaan guddoomiyikii ah iyo kii wasiir ah iyo kii xildhibaaan ah inay isdagaalaan ayagoo amisom ku dhex jiraan ogeen kadibna inay kala dhuunteen kala dhuunteen niba naftaada la baxsa ay naqdeen hal wasiiraa jooga oo hadda amisom ku jira inta kale nin walba wax isdhac karo wax dhacay xamarkii gara iyo kii dhuunta ay naqdeen marka islaamnimada kuma jirto mas-uulna ma qaadi karaan ninna dee shacabkiisoo baahan dhibaataysan jeebabka day kala shubteen kuwaas waa mas-uuliyad darro waxaana eedeeda leh madaxweynaha koonfur galbeed oo aan ka fiirsan dadka shacabka nahaye dadka shacabka ay jecel yihiin aan ka fiirsanaa qaladkaas leh tan kale labaad xildhibaanaa ku jiraan raashinka dadka dhacay wasiiraa ku jiraan gobolaa ku jiraan degmooyinaa ku jiraan waana is yaqaanaan xamarayna wada joogaan dhammaankood waa dhuunteen degmada shacabkana berito inay ka banaan baxaan iyo beri dambo ay go-aanka ah marka waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha kaas ahaan wasiiru dawlaha hadduu arrintan ka seexdo ka seexdo asagana mas-uul ma qaadi karo shacabka soomaaliyeedna mas-uul ma noqon karo ilaas ka soo saaro maxkamad nimanka birlaqaysay raashinkii kutuwaarey inkii marka waa in maxkamad lasoo saaraa tan kale labaad waa in wasdi loo soo diraa degmada marka shacabka ay weydiyaan wax moobeelo lacag marka dad waxaa jira labaatan labaatan doolar hadda loo soo tuuraayo oo la leeyahay lacag raashinku ay soo gaari dheh raashinku ay soo gaardhay wasiir lagu qaldaayo taasna welina marka mas-uul dara waaye wasiirka wasiiru dawlaha waxaan ka rabnaa iyo dawladaha turkiga oo mucaamalada keentay oo shacabka soomaalida soo gurmaday kaas aan wasaaradda arrimaha gudaha waa inay wafdi usoo dirtaa degmada ay timaadaa raashinkaas hadday hal doolar iska dhaafee ay dadsiiyeen in shacabka la ogaado ay wafdi usoo diraan taasaa ku xigsanaa shacabka markay aragto arkaana nimankaasi sidii guddoomihii baraha oo kale in maxkamada maxkamad la saaro xerig iyo maxabiista lagooda dhigo qoore mas-uul waayo wax mas-uul ay qaadan karaan male makale waa tahay mudane guddoomiye qorshihiina hadda waa hadda qorshaha ka damacsan tihiin waa maxay maadaama raashinkii la sheegay in la leexsaday oo aad ku eedeynaysaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya
waxaan wadigaa waxaan wadigaa mar labaadaan wadigaa wasiirada ku tala galay shacabkan inay baah baahan waxooda billiqaystaan ma is yaqaanaan inta kadib inayn gobolka imaan karin inayn gobolka mas-uulku sheegi karin hadday yimaadaan dhagax tuur iyo fidno iyo dhibaatooyin ayna kulmaayaan shacabkina waa galuubsan yahay hooya ahaato caruur ahaado od akhyaar ahaado beri kale shir jaraa'id ay nabadoonada iyo culamaauddiinka qaban doonaan raadiyaasha oo dhanne qadkaa lasoo geli doonaa nimankaas dawladda dhexe waxaan ka codsanayaa ayagoo isku sheegaya wasiiro xildhibaano maamul gubernatore isku sheegaayo waxaan leeyahay isgeeya maxkamadda shacabkiinaad cunaqabatayseen shacabkiinaad dhacdeen ayaad dhacdeen intaad ciimoobin isiyow isxera haddaad isxeri weyseen fashilkiina weli wasaaradda arrimaha gudaha wafti soo inay wafti soo dirto ay yimaadaanaan ka codsanaynaa inta kadibna maamul mid sheeganaayo oo tiinka oo shacabkiisa bilaqaysaramale gobolkan carka la soo dhigi doono haddii al yidhaha laakina nin qarannimo soomaalinimo ku dheehan waa imaan karaa oo mas-uuliyadda laakiin kuwa raashinkii shacabka dhacay raashinkii kutuwaare markaa lagu gatay iyo qaar kamid ah kuwii markana waxaa lagu gatay adgooye iyo janabuud akoonyada lagu gatay dhan iyo dadkii gatay ganacsigii gataa naqaanaa nimankii gataa la yaqaan shacabkaa kuu sheegaayo bakaaradii dhigi dhanaa la yaqaanaa wasaaradda arrimaha gudaha kaas ahaan kaas ahaan wasiiru dawlaha xidig waxaan leeyahay adiga ceebtaa madax lagu saaree kuwa shacabka jiilaystay si degdeg gacan bir ha ugu qabtaano kuwa amniga oo dawladda dhexe midkii soomaalinimo ay dilqanayso nimanka tuuliga burcada shacabka inay col qabateeyaan dhibaatooyinka ku kala galay waa in maxkamad la saaraa